halkani waa washington laanta af soomaaliga ah ee idaacadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somaly com wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan afrikada bari waa kuwdii iyo barkii duhurnimo waxaadna dhegeystayaal aad naga dhegeysanaysaan sidaan mar robeed idiin sheegay mawjadaha gaagaabanaya efmyada iyadoo bisha disembarna ay tahay toban sanadkuna waa laba kun iyo kow iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka rayada maanta waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan taandurey idaacaddeena dhegeystayaal qodobada ah aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka suyaalka dhaqanka oo aanu ku eegayno farqiga dhaqanka qoysaska miyiga iyo kuwa magaalada
dhaqanka reer miyigu waxa weeye islaamtu marka lasoo guursado gabadha marka lasoo guursado iyadoo haamaha tolata ay dhaansanayso mooyaane waxay ka hor bilaabaan aqalka gogolka
waxaa kale oo aad dhegeystayaal maqli doontaan xubintii ciyaaraha iyo weliba kaalimihii heesaha hase yeeshaan idin akhriyo warkii dunida afheenka waaxda arrimaha dibadda ee dalkan maraykan ed brice ayaa shalayta sheegay in maraykanka uu aada uga carooday wararka sheegaya in askarta mayn mar ay kow iyo toban qof ay ku dileen gobolka la yidhaahdo sagang ee waqooyiga galbeed ee dalkaasi askartaasi ayaa waxaa lagu eedeynayaa in dadkaasi ay toogteen oo jirkoodana ay dabad qabadsiiyeen iyadoo haraagii jirkooda la gubana laga helay tuulo muuqaallo laga soo duubay oo muujinaya meydadka iyagoo la gubay ayaa waxaa lagu faafiyey baraha bulshada waxaana sawiradaasi lagu daabacay qaar ka mida warbaahinta oo uu ku jiro bogga wararka ee mayanmar waxaan aad uga xanaaqnay warar lagu kalsoonaan karayo oo xanuun badan oo sheegaya in militariga mayanmar ay xidheen dadkaasi oo ay ku jiraan caruur oo deganaa tuulo ku taala waqooyi galbeed ee dalkaasi maynmar ayna nolol ku gubeen ayuu yidhi brice kiisaska cusub ee covid sagaal iyo toban ee dalka koonfurta afrika ayaa kor u sii kacaya koonfur afrika ayaa waxaa la sheegay in ay diiwaan gelisay laba iyo labaatan kun saddex boqol iyo sagaashan iyo kow xaaladood oo cusub laga soo bilaabay qiyaastii laba boqol maalintiiba horaantii bishii novembar inka badan sagaashan boqolkiiba xaaladahaasi cusub ayaa nuuca loo yaqaano omicron marka loo eego markaasi sahanada isku xixiga ee daha maamulka ilaalinta caafimaadka koonfur africa ayaa ansixiyey tallaalka pfizer si uu u noqdo tallaal xoojina oo loogu talagalay dadka siddeed iyo toban jirka iyo wixii iyagu ka weyn lix bilood kadib marka ay qaataan tallaalka labaada hay-adda ilaalinta caafimaadka ayaa sidoo kaleeto ogolaatay qiyaas saddexaad oo loogu talagalay dadka da-doodu ay iyagana weyntaa kuwaasi oo laga yaabo inay qaataan siddeed iyo labaatan maalmood kadib tallaalka labaad haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo hadda ay kala dhegeysataan cabdikariim ulul ayaana wuxuu noogu soo diyaariyey laascaanood
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeeni sooyaalka oo toddobaadkan aad idinka soo diyaarinay magaalada laascanood toddobaadkan waxaa marti noogu ah barnaamijkeena aamine cabdi axmed oo ka mid ah haweenka gobolka sool aamine ayaa nooga warrami doontaa haweenka iyo dhaqanka miyiga iyo magaalada sidoo kale kaalinta wanaagsan ay ku leeyihiin qoysaska xilliga gabadhnimada iyo marka ay hooyo noqoto aaminoo muddo aada u fura badan ku nooleed baadiyaha oo aan kula kulannay magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool ayaa ka sheekeynaysa waayaha dhaqanka haweenka qadarinta ay bulshada dhexdeeda ku lahaayeen iyo doorka wanaagsan ee barbaarinta qoyska ee dhanka miyiga iyo magaalada sidoo kalena gabdhaha kaalin wanaagsan looga siin jiray si ay qoyska u hantii lahaayeen dadka soomaalida oo ahaa dad reer guraaya ayaa dhaqankoodu waxaa mid ku tiirsan in gabadha lagu tababaro sida ay qoyska u maamuli lahayd xilliga ay noqonayso hooyo meel degan ugu horreyn aamine ayaa inoo sharaxaysaa qaabka nolosha ee haweenka waxyaabaha ay ka xusuusato bismillaahi raxmaan raxiim waxaan anigu ku garaadsaday hooyaday oo reer miyi dhaqata iyo aabbahay oo reer miyi haysta dabadeedna hooyaday weelkay toli jirtay anigiina weelkii baan ka bartay weelkan tolaa hooyadayna weelkay toli jirtay dabadeedna dhaqanka reer miyugu dhaqanka reer miyugu waxa weeye islaamtu marka lasoo guursado gabadha marka lasoo guursado iyadoo haamaha tolata ay dhaansanaysa mooyaane waxay ka hor bilaabaan aqalka gogolka gogol baa la odhan jiray ardaaga reerkooda loogu iman jiray dabadeedna hararada gogolka la yidhaahdo ayay samayn jireen waagii hore dirinimo jirin gogol baa la odhan jiray hararka dabadeedna hararkaas oo isku joog la yidhaahdo ayay samayn jireen oo gogola gabadha ardaagooda ayaa laga sahamin jiray inay gabadh qoys joogsi tahay iyo in kale waxaa laga sahmin jiray gurigooda iyo ardaageeda ay ku nooshahay dabadeedna gabdhuhu ardaayaday isugu iman jireen hararada madowga ay samayn jireen maxay ay tahay midibo mid bay ugu dhigi jirta oo u qurxin jirtay halkaasay hararada ku samaysan jireen hararadu waa toddoba nooc waxa weeyaan gogol googoos isku joog waaxyaale toddobaale shanle saddexle saddexlaha ugu liita oo ay dadku aqalka dhakada ka saaraan maxay ahay tooy weelkana waxay samaysataa labadii haamood ay dhaanka ku raran jirtay waagii hore beri lama aqoon wax kale laguma dhaansan jirin dadka qaarna reer waqooyiguna wuxuu yaqaanay baa la yidhi qarbeed anigu intaan ku garaadsaday dadkeennan reer waqooyiga aan ahayna waxay yaqaaneen haamaha la tolo haamaha la tolo marka dhaanka gabadha aan labadeeda haamood tolon oo ka gaadhsiin biyo may cabbi jirin xooluhuna way guuri jireen dhaankuna waa guuri jiray habeeniyo maalin buu socon jiray aamina si weyn waxaa loo barbaarin jiray dee gabdhaha oo dhaqanka la bari jiray doorka ay ku leeyihiin qoyska bal hooyadu waxa ay gabadheeda ku tababari jirtay markii miyiga la joogay bal iga waran iyo siday qoys u hanan karto iyo waxyaabaha sida xooggaa loogu saari jiray iyo qiimaha gabadhu agtooda ay ka lahayd marka ay hooyadu ay gabadha xooggal u noqoto iyo siday howlaha ugu diri jirtay
waxa weeye waxay ugu diri jirtay xoolaha sida loo celiyo waa ku hadli jirtay maxay ahayd tooy xoolaha sida loo celiyo rarada sida loo sameeyo aqalka sida loo dhiso dee gabadhan aqal dhisi aqoon oo raro samayn aqoon oo awr rari aqooni lamaba guursan jirin marka hore siday awrka u raraysiiyo siday aqalka u dhisayso iyo siday rarada u samaynayso iyo siday weelka u tolaysaaba la arki jiray oo ardaaga lagu baran jiray ama qoyska laga baran jiray markaa sidaa darteed ayay u barbaarin jirtay hooyadu qoyska waxay ku leedahay muhiim door weyn bay ku leedahay oo muhiima waana macalinka koowaad ee hooyadu waa macalinka koowaad ee caruurta ee qoyska siiba caruurta weeye hooyadu markaa gabadha sidaasay u barbaarin jirtay saasay iyana ku kici jirtay sidaa hooyadeed loosoo doonayba iyana loosoo dooni jiray markaa saasaa xoolo looga bixin jiray waagii hore gabdhaha de xoolaha laga bixin jiray waa la qiimeyn jiray iyana qiimay lahaayeen iyana waa la qiimeyn jiray markaa sidaas ayay door weyn ugu lahaayeen qoyska hooyadu muhiim ahaan hooyada weeye qoysku
waxaa la sheegaa in haweenka miyiga jooga ay karti aada u badan ay gelin jireen barbaarinta xoolo raacista iyo qoyska ilaalintiisa bal ka waran markaad dib celisa maskaxdaada xusuustaada miyiga noloshu siday haweenka ku leeyihiin iyo dhaqista marka laga yimaado barbaarinta haweenka iyo caruurtaba
waxay ugu leeyihiin dee wax walba waa baraysaa hooyadu wax kasta waxay kasta oo reer miyi ku kaco waa baraysaa lisiday baraysaa dhaqninkay baraysaa oodninkay baraysaa lisninkay baraysaa karintay baraysaa waxaasoo dhan hooyadu waa baraysaa qalliinkay baraysaa gabadhan qalin dee lamaba guursan jirin gabadha markaa la guursado ee la doono ee la guursado ee gurigoodii la geeyo guriga lagu aroosaga la geeyo iyadaaba neefka ugu horreeya loo dhiiba oo la yidhahdaa qal oo laguba arkaa marka hooyadu barbaarin weyn bay qoyska iyo caruurtaba u leedahay aabbuhu waa xarago guud sidaas ayaan idin leeyahay sidaa inaad ku barataan aamin marka la leeyahay gabadhaasi reerka way ku fillaatay intaan la guri gelin waa markeena waxa weeye waa marka gurigooda laga arko gurigooda siday u gelayso marka laga arko baa la yidhaahdaa alleele gabadhaasi reerbay ku filanta siday gurigooda u gelayso marka la arko wax walba waa ka mid wax kasta qaliinka ka mida aroorinta ka mida raacidda ka mida dhisninka ka mida samaynta ka mida dhisninka ka mida wax kasta waa ka mid marka la arko siday wax u gelayso baa la odhanayaa alleele gabadhaasi qoysla joogsi weeye waa gabadh reer ku filan oo xoologoynaysa hala guursado ragga hore waxay odhan jireen waxyaabaha sida weyn looga soo gaadhay waxaa ka mid ah aaminay maadaama dhaqanka miyiga aad si aqoonaad u leedahay hooyadeeda ayay ku bannaan tahay boqolba u qalan tahay in laga bixiyo bal ka waran taas oo kale dadkaina dhegaysanaya reer magaalka oo kale adoo u faahfaahinay
waxa weeye reer miyiga hadeerba dad badan baa laga helayaa dadku sidii hore kama wada dhammaan magaalay soo galeen mooyaane dee kama wada dhammaan sidii hore hadeerba reer miyi waa leeyihiin reer miyigu markaa sidaasay maxay ahaytay u joogaan gabdhuhu
waxyaabaha hooyadu ay dardaaranka u siin jirtay gabadheeda intaan lala aqalgelin ama aan la soo doonin ama aan loo soo ardaadhigin ama aan la siinin geyaankeeda maxaa ka mid ah
waxaa ka mida waxay ku barbaarinaysaa oo fariinta usii faraysaa xishood horta in laga helo marka ugu horeeya waa in xishood laga helaa xishood xishmad xididtinimadeedu ay muuqato maxay dhaxdinteedu u muuqato waa in horta marka ugu horeysa laga helaa marka xiga waa in wixii loo dhiiba ay ku fillaataa oo ay ka adkaataa sidaas ayay u ballamisaa uguna barbaarisaa inagoo barnaamijkeeni sooyaalka ku jira maxaa ceeb ku ahaa dumarkii hore marka laga hadlayo dhaqankii soomaalida oo si weyn laysaga ilaalin jiray hooyadu ay gabadheeda ka ilaalin jirtay ayna kula dardaarmi jirtay
waxay kula dardaarmi jirtay mutadayaca iska ilaali iyo waxqabasho la-aanta waxgarasho la-aanta maxay ahaytooyeen waa in qofku wuxuu kaaga baahan yahay ama xidid ha noqoto ama marti ha noqoto ama tolnimo ha noqoto waa inuu gabadhu ay halkaa ka garataa waxa martidu uga baahan tahay markaa sidaa ayay u ilaalin jirtay una waanin jirtay ugu ballamin jirtay marka dee sidaasay u ballamin jirtay saasayna maxay ahayto ay ku dhaqmi jireen saasaana waxaana ceeba gabadhaasi ma qali taqaan gabadhaasi ma raacig taqaan gabadhaasi ma dhisi taqaan gabadhaasi ma dhisi taqaan waa ku ceeb soomaalidu waa ku ceeb iyo gabadhu gurigoodii bay ka tagto gurigoodii ma joogto waa ku ceeb gabadhu gurigeedu gurigoodii bay joogtaa gurigooda kama baxdo oo xoolahoodu waday yaclaayihiin baa lagu ay habartu islaamtu ku tidhaahdaa marka waa ceeb wixii mudadayaca oo ka yimaada gabadheeda dee yabana waa ku ceebaysantaha keligeedku ma ceebaysnaa hooyadiina waa ku ceebaysantaha
marka laga hadlaya aaminay bal ka waran hooyadu marka gabadheeda lasoo doono oo kale maxay ku diri jirtay xilliga ay markaa barbaarinta laga soo gudbo oo ay guri guri ay dhisanayso oo ay rabto qoys ayno qoys raba inay meel soo degto ku dari jirtay aqalkii ay gabadhnimada samaysatay ayay ku dari jirtay gabadh waliba aqal bay samaysataa raarta ugu xidhan oo aan reer ku dhisan oo isku joog lehoo gogoos lehoo waxyaalo lehoo wax walba leh ayoo weelkii leh bay sii samaysataa dabadeedna maalinta laga soo doono halkaase waxay u rartaa awr xariira ama laba awro xariira ayay u rartaa marka wixii ay sii tabcatay ayay u raraysaa hooyadeedna la taacabtay ayay u raraysaa gabadhu hooyadeed
waxaa laga hadlayaa aamina dhaqankii waa isbedelay dadkii magaalo u batay bal waxyaaba hadda sida weyn aada magaalooyinka ugu aragtay hoosu dhaca ku yimid qoysaska oo kale isku xidhnaantii barbaarintii gabadha oo kale batay bal ka waran magaalada xaalkeeda iyada wallaahi aniga magaalada waaba layga badiyaa xaalkeeda waaba layga badiyaa dadka aroosyada tegana ma ihi dadka filimada daawadana ma ihi waaba layga badiyaa aniga magaalada xaaladeeda waa layga badiyaa laakiin xaalad wacan laguma sheegayo oo maxay hayto dee miyigii baa kolleyba ka wacan oo ka fiican haddada anigu haddaan gabadh ahaan lahaa waxaan odhan lahaa miyi ha laygu dhiso arooska fardihii maxay haytooyeen dabaaldegayey wax kasta wax kasta wax kasta oo reermiya oo qurux leh baan odhan lahaa aniga ha laygu dhiso haddaan gabdhaha maanta jooga aanahay marka waxyaalo badan baa iska bedelayoo haddeerto waxaa naagaan dhowr gaadhi lagu gelbino loo tumino waxaa muusika loo garaacino dee maba qancayso maba qancayso laakiin gabdhihii hore xulashadii miyiga oo kale dee waa uun waa ma taallo magaalada waa uun gabadhii dee waxbarata uun alleele waxbarata oo tidhahdaa waxbaan bartayoo jaamacad baan ka qalin jebiyey dee gabadhaasi waa ka yara duwanaanaysaa midaan waxbaba baran waa ka duwanaanaysa oo kale de waxaa la sheegay in waalidiintu isku xidhnaanta miyiga ay ku fiicnaayeen hooyooyinku
wax badani hadda gacanta uguma jiraan dadku hooyadu hadeerto gacanta wax badan uguma jiraan wiilkaiyo gabadhu dee markay istoonayaan iskuulkaasay isku arkoonayaan oo iyaka is arkoonayo hadday ugu bataan waa hadday yidhaahdaan waanu israbnaaye iskaaya siiya waa haddii intaa lasoo ogeysiiyo ayaaba muhiima oo xaraga ahoo fiican waxay u yeeli jireen dee nimankii reer miyigaah raggii reer miyiga ahaa qiimay u yeeli jireen qiimahana waxay ugu yeeli jireen de way ku arki jireen markay reerkooda siday u dhaqayso ay arkaan ayay hunguroon jireen oo is odhan jireen alleelehe gabadhaasaa reer kuu dhaqaysa doon markaa sidaasay hantidooda iyo geelooda ugu
amine waxaa jirta hooyooyinka hore de waxay sooriyeyn jireen gabdhaha oo waxay u keeni jireen dhibaad oo muqmad bay usoo xidi jireen oo joog baa loo keeni jiray haatan iyo xilliga hore iyo magaalada adoo isbarbardhigaya bal ka war
sidii gabdhihii hore xeedhooyinka loogu keeni jiray ee dhibaada loogu rari jiray kuwa magaaladana hadeerto xeedhooyin waa loo xidhaayo maxay tahay muqmad waa loo sameey waa naagiyo kartideed iyo nin iyo qiimihii qiimahuna dee raggu uma sinna oo sida dumarka dee raggu uma sinna dee ninkii keensada waa loo xidhayaa si fiican baa loogu xidhayaa xeedhooyinka marka magaalada waa la xidhaa waa la xidhaa adkayd inaan gabadha cidlo la dirin oo hooyadeed xoolo la siiyo iyada laga qaato bal waxyaaba aad usoo joogtay bal iga war
waxaan usoo joogay iyadoo aabaheed yareed la siiyey hooyadeedna markay dhibaata keento yarad baa la siiyaa ay soomaalidu tidhaahdo dhabar jab baa la siiyaa marka hooyadana waa la siiyaa aabahana waa la siiyaa marka gabdho badan baan usoo joogay gabadh baa laygu yidhi dee run iyo beentooda maba saxaya anigu boqol halaadoo reer xeraystay si uu bixiyey garan maaye nin baa laygu yidhi boqol halaadoo baarqabkii iyo hadhuubkiiba le buu isku daray marka dee waana dhici kartaa soomaalidu waxba lama aha xoolaha waxba lama aho dee way dhiqi yaqaaniin marka dee sidaas waaba lwaan waan maqlay sheeko fiican baan ku maqlay oo la rumaynayey waxyaabaa looga baahan yahay hooyada dhanka barbaarinta oo kale gabadh iyo wiilba maxay tahay miyiga iyo magaalada labadaba adoo ka wada hadlaya aaminahay maadaama aad hooyo tahay caruur soo korisay miy iyo magaalaba aad soo martay
labadaba kaaga waramay miyigana wixii lagu dhaqmayo ee uu qofku ku dhaqmayo bay baraysaa ee ah dantiisa magaaladana wixii wax dhigasho ah ama maadi ha ahaato ama qur-aan ha ahaatee ayay baraysaa oo odhanaysaa igala hadh intaan maxay haytoy noolahay aan kuu shaqeeyo oo dheerga kuu kariye waryaa waxbaro aad berrita igala hadhid intaasi bay odhanaysaa marka hooyadu marnaba kama caruurteeda waxay bartaa lamber kow hooyadu waa macalinka koowaad miyi iyo magaalaba waa macalinka koowaad
maadaama dee dhaqankii isbedelay noloshiis ka adkaatay miyi iyo magaalo waxyaabaad kula talinayso hooyooyinka iyo waalidka maxay yihiinna innagoo ugu horreyn miyiga ku bilaabayna iyo isbeddelka hadda ku yimid waxaan ku bilaabayaa aan ugu horeynayaa reer miyiga reer miyiga hadda inta inta maxay tahay ku nool gabadhooda dee inay wax baraan oo tulinka baraan oo ararada baraan oo lisninka baraan oo raacninka baraan oo dhaanka baraan oo rarninka baraan oo dhisninka baraan wax walba baraan ayaan kula ayaan kula dardaarmayaa magaaladana sidaas oo kale wixii magaalo ah oo wax dhigasho ah insha allah waxaan kula dardaarmayaa asalkeennii hore ee aynu soo jireenkeenna ahaa inaan la baabi'in quruun walba dhaqankeedii hore way ku adag tahay mana ay baabi'iso soomaalise waa loo cabsanayaa waa loo cabsanayaa soomaali maaha sidii hore marka inay dhaqankeedii soo jireenka ahaa ee weli ee fardaha lahaa ee geela lahaa inay baabi'iso maaha waa inay ku taxalluqdaa waa inay ku taxalluqdaa oo haweenka la ixtiraamaa oo maxay tahay dhaqankii lagu adkaadaa lagu adkaadaa sidii loogu adkaan lahaa loogu adkaadaa dhaqankeennii hore waa soo jireen waa soo jireen marka ninkuna dee waxbuu ku tooboonaa dee gabadha islaamtuna waxbay ku tooboonayd gabadha waxbay ku tooboonayd wiilku waxbuu ku tooboonaa dee dadba isma arki jirin waxna la yskuma odhan jirin haddeerse ninkiina wuu iska dhaqaajinayaa oo meeshuu doonuu iska aadayaa wiilkiina hadduu doono meeshuu doonuu iska aadayaa hooyadii hadday doonto waaba keli adhigii iyo geelii iyo dhaankii iyo aroorkii iyo wixii iyo maqashii wixiiba iyadiibay magaaladuna waa la mid waxbarashadii waa laga tegey waa laga tegay waata madaxa la dheeraystay waata suuqa la marayo waata sidii maxay toy si aynaan arki jirin anigu waxaan ku garaadsaday iyadoo gabdhuhuna raamo leeyihiin leeyihiin raamo yaroo dhowraho shagaxshagaxsan wiilashuna food yaroo maxay ahay toy food yaroo aad moodid in sidan loo soo seexiyeyoo hore loo soo fidhay oo jeegaan yar docda looga sameeyey baan anigu ku garaadsada dhoorkan sidan madaxan dheer dhakadan xiiran qadaadka xiiran dhegta korkeeda ee xiiran waxaana inagu maana arki jirin wax haddeer dhaqan la bartayna weeye waxaana laga bartay iyo waxaan inoo danaynayn ayaa laga bartay haweenkii oo caruurtii lagu dayacayo ayaa keenaya dhibaatadaana oo aan wiilkii dee aabihii ka baqaynin oo uusan jooginba ama waa agoon ama waa iska agoon sallow sidaa looma baana waxaa loo baahan yahay sidii hore mudadayaca in laga daayo mas-uuliyad laysa saaro raggu mas-uuliyaddii buu ku wacnaa wuxuu ku wacnaa mas-uuliyaddii uu ahaan jiray oo lahaan jiray ayuu ku wacnaa mas-uul darada waa laga roonyahay aad iyo aad baa looga roon yahay mas-uul darada maanta joogta ee wacyiga jooga ee dhaqankii laga tegey miyi iyo magaalaba dhaqankii waa laga tegey magaalada siiba waa laga tegay dhaqankii la ahaan jiray waa laga tegey haddii magaalo la joogana dee sidan laguma joogi jirin si ka wanaagsan baa lagu joogi jiray marka waxaan leeyahay waxaan leeyahay dhaqankii ha lagu soo noqdo soo jireenka ahaa ha lagu soo noqdo ayaan leeyahay dhegaystayaal intaan ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
barnaamijka dhaqanka aad dhegeysteen oo ku saabsanaa farqiga u dhexeeya dhaqanka baadiyaha iyo beledka halkaad weli nagala socotaan washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo nuur xasan nuur
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacadeena duhurnimo xalay waxaa lasoo gebagabeeyey wareega koowaad ee koobka yurub league oo ah tartanka labaad ee ugu xiisaha badan qaaradda yurub gruubka e kooxda leon waxa ay la ciyaartay rangers waxaana ay ku kala baxeen gool iyo gool sbarta baraha iyo brendbyna waxaa laba iyo eber ay guusha ku raacday kooxda sportan sbarta baraha waxaana gruubkan e kasoo baxday kooxda leon halka kooxda rang b real sociedad saddex iyo eber ayay ku dharbaaxday b s v indoven halka monaco iyo sturm grass ay hal iyo hal isku mari waayeen monaco ayaana kasoo baxday gruubkani group c kooxda liga warsow iyo spartag moscow hal iyo eber waxay guusha ku raacday spartag moscow napol saddex iyo labo ayay kaga badisay kooxda lester city gruubka d fenerbaja iyo entact frankfort hal iyo hal ayay ku kala baxeen royal antwerp iyo olymbiacos hal iyo eber waxaa ku badisay kooxda royal antwerp gruubka e latsiy iyo galatasaray eber iyo eber ayay ku kala baxeen laakiin maksey ayaa hal iyo eber ku suul daartay kooxda logmativo moscow group f kooxda ludogorotes iyo majtland ayaa eber iyo eber isku mari waayey baraha iyo red starna hal iyo hal ayay iskula agdhaceen group g celtic saddex iyo laba ayay ku martay real betis halka bayan liverkuson ay ku khasaartay hal iyo eber kooxda frenvores ilaa iyo hadda waxaa wareega lix iyo tobanka u gudbay sideed koox kuwaas oo kale ah leon monaco spartag moscow antact frankfort galatasaray red star bayan liverkuson iyo westerham kooxaha kaalinta labaad ku soo baxay oo kale ah rangers real socieda napoli olymbiacos lazio braga betis iyo dinamo zegreb ayaa waxa ay ciyaari doonaan ciyaaro kala sooc ah oo dhici doona bisha february afar iyo labaatankeeda sanadka soo socda waxaana ay la ciyaari doonaan kooxihii kaalinta saddexaad kusoo dhammaystay koobka champions league ee yurub kuwaas oo kale ah arbi leipzig f c porto brushi dortmond sharif traspol barcelona atlanta sevilla iyo zenit st petersburg waa tahay dhegeystayaal xubinta ciyaaraha duhurnimadan intaa inoo joogto
haatana dhegeystayaal dhinacii muusica anagoo eegayna waxaad ku soo dhowaataan heesta luula iyo cabdiqaadir juba heestaasi luula cabdiqaadir juba codkiisa waxaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doonno waa ibraahim xasan daandureegle